asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada oo xubinteenna murtida maanta xubinteenna murtida maantana waxaa aalaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle waana xubinta murtida maanta ee aannu hadba meel ka soo dhufanno mideennan maantana idamkaeebe waxaynu leenahay waxaa la yidhi beri baa waxaa jiriy nin haddii eebba idmahayo dadka xoolahooda booba kaasoo ahaa geeldhac adhibakhtiis ah oo loqaad ah oo aan waxba u kaadin wax alla wuxuu arkana booba ama halabsada xoolaha dadku ay leeyihiin ninkaasoo ahaa nin aan ka xishoonin ummadaha uu waxooda qaadanhayo hadday tahay agoon hadday yihiin haween indhala ama ay yihiin odayaal guxushaa ah ama ay yihiin dad maaragtay aaqiliina ama hadday yihiin araryahana sugaanta aad iyo aad uga afdheer ama hadday yihiin dad itaal daran oo maaragtay laga yaaba inay oomana fadhiyaan ama hadday yihiin kuwo xoolahoodii maaragtay ama eridhabankoodii wixii haysteen ay kala lumeen waxaasoo dhan noocay doonaan ha ahaadaane waxalla waxa uu arko ee uu dad leeyahay ama uu jaanis ku helo ayuu dhici jiray waxa uu ahaa tuug xoolo dhaca oo mariyey oo madoobeeyey oon beerkiisa beeruu helin oo wuxuu arkaba dafa kaasoon waxba maaragtay u teela dhiganin ninkaas isagii waxa uu ahaa nin aad iyo aad dad fara badan waxoodii sacabka u mariyey ama leefay ama hambaday midkaasoo ahaa midaan duco qabin waa markaad ka eegto dhinacan sida eraygu uu u dhacahayo ama sheekadu sida ayaynan leedahay markaan ka qiyaas qaadanno ma ahayn mid duco qaba sababtoo a ducadu waxa weeye qofka ducada qabaayay wax fara badan ayuu iska ilaaliyaa mana ahan mid wax alla wuxuu arkaba hambada ama haddii laakiinsumu ogol yahay cantoobsada ama cantuuga ama magowsada ma aha qofka ducada qabaaya ninkaas isagii ihi waxa uu sameeyey ummad fara badan ayuu waxoodii dhacay habaar biiray ayuu qabay habaar aad iyo aad u biiray ama habaar ururay oo isgaadhgaadhay ayaa ku kaydsanaa ninkaasaa waxa uu sameeyey maalinkii dambe niman show iyaga laftoodu balaayaqabayaal ah oo ah hay daarin ku daari mahaye ama hay dhawrin ku dhawri mahaye ama hay taaban ku taaban mahaye show koox noocaasa ayuu u dhacay xeradoodii haddii waxaan maqli jiray mahmaa soomaaliya waxay lahayd wax badan baad hila ka cabtay tan waa hiladii xaasku kaa qaadi lahaa markii halkaa ay marayso ninkaas isagiihi qoladaas iyaga oo masamrayaalo waxoodii u dhacay hadduu waxoodii u dhacay qoladaasu kama hadhine qoobka qoobka u saareen waa ku raad joogsadeen saantiisay gureen say u eryanhayeen ayay qabteen markay qabteen dee waxay ogaayeen inaan degmada iyo ummadda aagga ku nool iyo bini'aadankan carrada ka agdhow midna inuusan ninkan jacayl ama canceeno ama jimic iyo naxariis midna u haynin ayaa la ogaa wax jimica inaan loo haynin ayaa la ogaa waxaa kaloo la ogaa inaan cidi u jindhanaynin ama loo qumbacanaynin ama cid maaragtay u muusanaabi doonta ama u barooratay ayna beelaha ka soo dhexbixi doon qofkaasoo ahaa maaragtay fare laga qaad ama xadhig lama sitaan ama haddii eebaidmahayo wadaan gafara lagu tilmaami jiray ninkaas isagiihi ayay qabteene waa ay xakawday ka jareen xakawda ayay ka jareen iyaga oo weliba aan u naxariisanin si aad iyo aadana uga cabaadiyey si xunna u dilay nin ayaa ka mid ah marka odayaashii deegaanka ayaa ninkii habkii loo dilay maqlay markaasuu wuxuu yidhi warbuwarrama ninkii hebel ahaa see loo galay markaasa li ninkii hebel aha ilmi hebel baa qabtayo xakawday ka jareen si xunna waa u dileen markaasuu wuxuu ku dhuftay xabad maahmaaha oo u eg inay digasho tahay taasoo maaragtay aan haddii ilaahay kuu idmahayo wax naxariisu ka muuqan waxa uu yidhi sixun waxu dhicis si xun u dhimasho ayay leedahay si xun waxu dhiciddu si xun u dhimasho ayay leedahay si xun waxu dhiciddu si xun u dhimasho ayay leedahay soomaalida maanta laakiin waxaad moodaa inayna mahmahdaas ogeyn kuwo fara badan oo si xun wax u dhacay oo ama isbaaro taagna ama lacagqalin ku dhacay ama xoolo dadweyne qaatay ayaa maanta si xun u dhintay oo aynu kulligeen isla ognahay inay eedo badan qabeen oo meelo fara badan ka jiri oo qaarkood laga yaaba xitaa inay dhiman waayeenoo si aan dhimashana ahayn nolol la ahayn ay sannada yihiin ayaa macquulahoo badan inay jiraan waxaa kaloo jira kuwo badan oo si xun u dhintay intay si xun wax u dhaceen middaa iyadaana waa mid iyaga ka horreysay oo waa hore la yidhi ilaa iyo maantana sixun waxu dhicidii iyo sixun u dhimashadiiba waa ay socdaan waxaad moodaa inaan laga digtoonaanin ama aan lagu baraarugin maahmaada maanta ee aan ku soo qaadanayno xubinteennan murtida maanta idamka eebe waxaan dhahaynaa waxaa la yidhi wad iyo wicitaanba wakhti bay leeyihiin wad iyo wicitaanba wakhti bay leeyihiin waa wad iyo wicitaanba wakhti bay leeyihiin